nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudano waxaynu weli ku guda jirnaa sheekooyinkii ku saabsanaa boqorkii reer banu israa'iil ee waagii hore ee taariikhda dunida ay ka mid tahay casharkeenna maanta waa casharkii konton iyo lixaad oo leh sida tan kuwanu waa ereyadii caaqilkii oo ka mid ahaa wadaadadii joogay catood oo ku tiil dalka benjamin ee reer banu israa'iil waxaa isaga u yimid ereyga boqorkii wakhtigii yosiyah inaacamoon dalka yahuuda boqorka ka ahaa sannaddii saddex iyo tobanaad ee boqortooyadaasi oo wuxuu kaloo isagii u yimid wakhtigii yahuudda ay meesha ku dagaalamayeen ilaa iyo sannadda kow iyo tobanaad ee sidiiqyaha ina yosiicaha uu dalka yahuudda boqor ka ahaa iyo ilaa waagii yeruusaleem madaxa bixiyaashooda loo kaxaystay bishii shanaad markaasaa fariin uu yimid isagoo leh intaad yareyd ayaan ku aaminay oo waxaan ku doortay inaad boqor u noqotid qurumaha markaasaa na idhi sidow bal eeg anigu ma aanan hadli karo waayo dhallinyaraan ahay laakiinse boqorka wuxuu igu yidhi ha odhan dhallinyaraan ahay waayo waa inaad u tagtaa qof kasta oo aan ku diri doono oo wax allaale waxa aan kugu amri doono waa inaad ku hadashaa iyaga ha kaga baqin waayo anigu waxaan kula jiraa inaan ku samata bixiyo ayaan rabbiga leeyahay markaasaa boqorka gacanta soo fidiyey oo afkaagu taabtay kolkaasaa rabbiga uu bariyey oo sheekada hore ee bal eega anigu ereyadani oo aan ka soo qaatay boqorka ayaan afkaa ku riday bal eeg maanta waxaan kaga hor yaala qurimaha iyo boqortooyinkaba inaad ruujisid oo aad dumisid iyo inaad baabi'isid oo aad afgembidid iyo inaad dhisid oo aad beertid oo weliba fariintii way u timid isagoo leh boqorow bal maxaad aragtaa oo anigu waxaan i odhan doonaa waxaan arkay culyicib si fiican baad wax u aragtaa waayo tani waxay ahayd fariintii ka fiirsada sida aad u oofiyeysid taariikhda sida boqortooyada waaga reer banu israa'iil ay u ahayd waxaynu ku sii wada jirnaa sida kale ee dhacdooyinka oo haddan mar weliba ayuu boqorka u yimid oo wuxuu yidhi waxaad aragtaa oo anigu waxaan idhi waxaan arkaa dheer karayaa oo waxaan ka soo jeedinayaa xagga waqooyiga markaasaa boqorka u yimid masiibo ayaa xagga waqooyi kasoo socotaa kasoo soconi kasoo socotaa oo dalka oo dhan u soo socotaa waayo boqorka wuxuu yidhi bal eeg anigu waxaan u yeedhi doonaa qolooyinkii boqortooyooyinka waqooyiga oo dhan oo iyana way imaan doonaan oo midkooda kastaba wuxuu odhan doonaa wuxuu dareensan yahay iyo fikrayooyinkooda waxay tahay oo dham oo ana waxaan kala hadli doonaa xukuumadayda ku saabsan xumaantooda oo dhan waayo way iga tageen oo boqorro kale ayay foox u shideen wayna u adeeceen wayna raaceen haddaba sidaa daraaddeed guntiga dhexda ku giija oo sara joogo ah oo waxaad iyaga u sheegtaa wixii aan ku amri jiray miyaad ii hor imaanaysaan oo guriga laygu magacaabay gudihiisa oo soo istaagaysaan oo ah xarada ama saldhigga boqortooyada aniga nala ammaana oo arka ereyada iyo xukumada sida ay tahay oo dhan oo haatan boqorka wuxuu leeyahay idinku waxaad samaysaan shuquladan oo dhan oo aan goor wanaagsan waan idinla hadli doonaa laakiin si ima aydan maqlin waanan idin dhawaaqay laakiinse ima aydan jawaabin sidaa daraaddeed gurigay laygu magacaabay oo waad igu hallaynayseen iyo meesha aan siiyey dadkii iyo awoowayaashiinba ayaan ku samayn doonaa wixii shilooyin ku sameeyey oo kale oo idinkana hortaydaan idinka hoori doonaa sida horay dhammaan walaalihiina ah farcankii efreen oo dhan sidaa daraaddeed dadka ha u xumaynina oona aflagaadaynina laakiinse xukunkayga waa inaad raacdaan boqorka waagaasi wuxuu reer banu israa'iil kula talin jiray inay xukunkiisa raacaan oo ay maqlaan sida awoowayaashooda oo kale boqorka ciidamada leh reer banu israa'iil ayuu wuxuu leeyahay qurunba qurunkiisa ayaa hogaamiya laakiinse waagii aan awoowayaashiina dalka masar ka soo bixiyey oo ahaayeen addoommada masar ayaan meesha joogi jiray laakiinse boqor weliba wakhtigiisa ayuu la socdaa boqorka reer banu israa'iil wuxuu kaleu leeyahay adijirada dadkayga daajiya ee adihiisa waad kala fadhiisan doontaan waadna ku barakoobi doontaan boqorkaasi wuxuu lahaan jiray askar fara badan taajiriin boqortooyada waa mid ah mid dadka ay ay aada u raacaan oo ah farcan ka farcaba dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan oo haddii aad qabtaan wax su-aala ama aad doonayso inaad wax ka korsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imailka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
انتهت كل شهي الغمد مجاد فلا يدوب ماجد وبحيد الكيو عندكو جبادي inanchee ardigaay aragii wadankaay istinkii dhulka hooyo quruxdii umadayli cawlilaaw quruxdii umadayli cawlilaaw adligaa u sharaf badan alla wuxuu sameeyey abkii ugu sarreeyay adligaa u sharaf badan alla wuxuu sameeyey abkii ugu sarreeyay uduugiyo ubaaxee ehelkeeda quruxdaay aylayskii cadceedaay afar iyo tobnaadii ololiyo ilaay ilayskii cadceedaay afar iyo tobnaadii ololiyo ilaay kaadaylan eedu kaawdan ceebu kaadaylan eedu kaawdan ceebu caragiyo horjoogiyo arladaad ka dheer tahay labadaba amaaniyo astaan baad ku leeday ubaxii dalkaygiio caydhaku jibaadin inantii ardigaay araggii waddankaay midabkii aslanaayo quruxdii afrikayli cawrilaaw
dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeen haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilkayagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilkayagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aynigeeda dumarkiyo asageedka mudani afar sufuta roore aynigeeda dumarkiyo asageedka mudani afar sufuta roore edebkiyo asluubkiyo ishlaagu hagooye abuurtii wacnayde ilaahay sameeye soomaalidahayde abuurtii wacnayde ilaahay sameeye soomaalidahayde kaadaydan eedu kaa awdan ceebu kaadaydan eedu kaa awdan ceebu ciidin allah hubtaadmaanu caydhafu shibaati inantii ardigaay araggii waddankaay midabkii aslanaayo quruxdii afrikaayliya cawrila'aw